kulankani aqoon isweydaarsiga oo ay maanta magaalada kismaayo ku qabatay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland ayaa lagu baranayay qaabka maamul daadejinta shaqaalaha rayidka ee jubbaland waxaa kulanka kasoo qaybgalay wasaaradaha bixiya adeegyada aas-aasiga oo ah bulshada sida wasaaradaha biyaha caafimaadka waxbarashada iyo kuwo kale sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda dowladda hoose iyo maamul baahinta ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya muhiimada kulanka ayaa looga gol lahaa in la baahiyo adeegyada kala duwan ee ay wasaaraduhu bixiyaan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta jubbaland aadan faarax gaarane ayaa faahfaahiyey muhiimada uu xambaarsan yahay kulanka aqoon isweydaarsiga waa muhiim in shaqaalaha rayidka ee dowladgoboleedka jubbaland fahmaan waxa ay tahay maamul baahinta sida loo kala wareegayo mas-uuliyaadka dowladda dowladaha lakabyada sadexdalkaba ee dowladda heer federaal heer state ilaa heer dowlad hoose wasaaradda arrimaha gudaha dowladgoboleedka jubbaland sanadka labada kun labaatan iyo kowda ilaa labaatan iyo labada waxay tijaabinaysaa maamul baahintii laga dhabeeyo waxaan rajeynaynaa inaan daah furno oo madaxweynaha hadda dhulku imaado noo daah furo mashruucii maamul baahinta inuu ku dhawaaqo inuu noo sameeyo xafiiskii champion officeka champion officekaas oo madaxweyne ku-xigeenka xafiiskiisa sida ma garanaysaa t o arka uu ku madaxay noqon doono wasaaradaha noo muhiimka marka sideed wasaaradood oo ay ka mid yihiin wasaaradaha hadda fadhiyo ayaa muhiim noo ah wasaaradda arrimaha gudaha ku jirta marka maamul baahinta waa wax hadda ma garanaysaa soomaaliya oo dhan ka socda yaxya cumar xirsi agaasimaha waaxda dowladda hoose iyo maamul baahinta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in maamul baahinta la gaarsiiyo deegaan kasta
haddii la maqlo maamul baahin guddoomiyooyinka la dhawaajiyey axmed ogaas dalku maadaama yeeshay dowla federaal ah dowladnimadii waxaa loo soo dhaweeyey dowladii dadka deegaanka sida in state la dhiso steedinka la dhisan haddana si steedku ekaano degmadii la dhiso degmadii marka la dhiso haddana in maamul loo dadejiyo heer beel ee la tuulo oo dadku ay isdoortaan
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland ayaa dhankiisa dadka loo qabtay tababarka aqoon kororsiga ah kula dardaarmay inay si fiican uga faa'iidaystaan inta uu socdo awalan waxaan jeclaa insha allah in qof kasta oo meeshaan hadda jooga ay u caddahay sababta meeshaan isugu nimid insha allah seminaarkan maanta aan furayno markuu dhammaado laba beri kadibna fahamka guud eed fahamteen sababta laydinkugu yeeray ka sokow in si tichnicaala aada og tihiin waxaad meeshaan u timaadeen waxaad ka faa'iideen iyo waxaad ka faa'iidaysateen meeshaad u celin lahaydeen iyo serviceka sida loogu abalagarayn lahaa meelaha ay qusayso insha allah inaad berrina arrintaa baran doontaan ilaa berri yaan aada u jecla waxaan rabaa marka insha allah si akadeemiga inaad u fakartaan seminaarkan uga qayb qaadataan contribution fara badan aad keentaan ciladaha ay wax la socon la-yihiin aad baartaan